tababarkan oo ka saabsanayay hagowka canshuuraadka dowladda hoose iyo waliba magaalada baraawe lanka daafuray guddiga maaliyadda degmada iyo hanakumada shaqaalaha waxyaha degmada baraawe tababarku ee qaban qaabiday wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba furay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada cabdi axmed yuusuf ujeedada meeshaan loo yimid oo dowladda goboleedka koonfur galbeed khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo xushan dadkan waa in la siiyo tababar ku saabsan sidii degmadan loo horumari lahay canshuur qaadisteeda loona heli lahay dhaqaalo si degmadan iyo dadkeeda horumarin loogu helo waa ogtihiinoo degmadan haddaan canshuur la helin xaqiiqda amni lagama shaqay karo xafiis maamul lagama shaqay karo waxbarasho lagama shaqay karo caafimaad lagama shaqay karo waxaa ogtihiin degmada dadku noolaayaa tihiin dhallinyaraha laga yaabo khaasatan inay dad qaarkiin wax ku soo bartay shan sano lixdii sano u dambeeyey lagama qaadin wax canshuura sidaas daraaddeed waxaa habsaamay dowladnimadii iyo wixii wax lagu socodsiin lahay saacaddan waxaa laga maarmaan noqota marka in loo baahan yahay in la qaado canshuurtii annaga ka maamul ahaan waxaana maamul cusub oo bil iyo wax la mid aha jirnaa waxaa laga maarmaana marka inaan canshuurtii qaadno degmada horumarin loogu sameeyo nadaafadda looga shaqeeyo jidadka looga shaqeeyo caafimaadka looga shaqeeyo dadkii degmadan ka soo saari lahay u fikeri lahay dhaqaalaha soo shaxay lahay soo diiwaan geli lahay tababarka u qaada lahay waa adinka waxaan rabnaa marka in laga faa'iidaysto tababarkaas fursaddaas degmada looga faa'iideeyo dadkeedana looga faa'iideeyo insha allahu tacaala annagana ka maamul ahaan inaan hergilannaa naga go'an idanka ilaahay fikirkaas wanaagsan iyo taladaas wanaagsan adinkaa laydinka sugaa inaad degmada ku soo celisaan insha allah tababarkuna waa noo furan yahay aad iyo aadaan u mahadsantihiin dadkan ku qaybga adahay tababarka hagowka canshuuraadka dowladda hoose iyo weliba xulay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed